magaalada muqdisho ee caasimada dalkeena soomaaliya ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalinjebinayeen in ka badan saddex boqol oo arday oo baratay qur-aanka kariimka islamarkaana ka aflaxday macadka tartiil munaasabada lagu maamuusay ardaydan ayaa waxaa ka qayb galay maamulka macadka culimo udiin macalimiin arday iyo qeybaha kale ee bulshada maamulaha guud ee macadka tartiil sheekh axmed nuur ayaa ka warbixiyey ujeedka loo qabtay munaasabada iyo waxyaabaha ardayda la baray macad tartiil iyo mu'asasadiisa qayb ka mid ah waa farbaridda ardada laba farac baa waxay qayb dhan ka yihiin in ardada lagu farbaro muddo kooban lagu farbaro imtixaan ay idaaradu ka qaaddo markaa kadib maanta ardadan qalin jebinaya saddex boqol konton iyo siddeed boqol ka mida waa arda farbar ka dhammaysatay ilaa lix bilood ha ku farbartaan baan dhahnaa hadduu wax yar raaco way dhacdaa laakiin jadwal ahaan middaa waa tacliimtii waa xaggii farbarka xaggii kale waa xifdigii qur'aanka laba ijaasadii ilaa tobanka qiro waxaad og tihiin mu'asasada ilaa ay dad walaalaheen oo culimaa dibadda ka keento oo culimmo ayaa nala dhiga macadka dibadda laga keeno oo mu'asasadu ay taxamusho si ay ardadeenna wiilasheenna iyo gabdhaheenna wax ugu faa'iideeyaan culuumtii qur'aanka oo tafsiirkii leh oo xadiidkii leh oo fiqigii leh oo caqiidadii leh oo luqadii carabiga labadeedii qayb adeegsigii iyo siyaanadii qawaacidda leh afar simister laba sano saddex bilood kadib insha allah kuwaan u khatimi doonnaa xafladdan oo kale aan iskugu imaan doonnaa haddii ilaahay yidhaahdo qaybtaa barnaamij maa bacda alxifdi waxaan kaloon ku boorinayaa mu'asasaadka kale ee qur'aaniga ah iyo macaahidda qur'aanka sidaasoo kale barnaamijkaa culays badan buu wataa runtii qaar ka mid ah madsharaftii kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa bogaadiyey macadka tartiil iyagoo ardayda kula dardaarmay in ay ku dadaalaan barashada culumta diiniga waxyigii ilaahay uu soo dejiyey oo nebigiisa moxamed calayhi salaatu salaam uu soo dhiibay waa dastuurkii aan ku dhaqmi lahayn oo na hagi lahaa nin walba intuu ka qaadan karo inuu ka qaato yar iyo weyn mu'asasaadka qur'aaniga ah iyagana dhammaantood waan u mahad celinayaa inta hadda ku kulantay majlisul cilmi iyo inta soo rabta inay ku soo maaragtay iyagana ku daydaan dhammaantood waxaan leenahay waa mahadsantihiin qur-aankii inaad idinkuna aad halka ka sii waddaan aad macadkiinni aad xoojisaan aad taageertaan meelo aad furtaan waa waxa ugu muhiimsan weeye waxaa la rabaa qofku aqaafadiisa iyo aqoontiisa inuu ballaariyo oo qur-aanka hadduu bartay uu diintii iyo wax alla wuxuu bara karo inuu ku sii daro waa inaan ka indilaaqnaa aragtideenna kitaabka iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam haqaafadeenna waxay ka bilaabatay iqra' aakhiray ku dhammaataa wattaquu yowman turjacuuna fiihi ilallah dufcadan waa dufcadii afraad ee ka aflaxday macadka tartiil ee magaalada muqdisho tan iyo markii la aasaasay